kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada shabakada wararka qurba joogta ee somaali diaspora news dot com iyo sidoo kale idinka oo naga soo booqan karaya qurba joog dot com waagaag dhegeystayaal iminkan waxaad kusoo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysi dheer waanu la yeelanay hal abuurka da-da yar ee yuusuf jaamac baaruud oo ku nool dalka canada yuusuf jaamac baaruud hal abuur da-yar ayaa tahay dhalintan cusub iyo fanka soomaaliyeed ee haatan dadku heesahay aada u xiiseeyaan bal heesaha aad curisay qaar ay nooga xus
heesahan curiyey waxay iskugu jiraan heese dumar ay qaadaan iyo heeso ragba loogu talagalaba hase ahaatee waan sameeyaa heesaha laakiin weli kuma dheere inaan bixiyo hase ahaatee wax heesa oo aan qaaday oo lasoo saaray waxaa jirta hal hees oo aan sameeyey waktigii madaxweynaha dalka jabuuti xilay culamadii heestaasna habeen baa nin fanaana ayaa si fudud iga qaaday uuna soo saaray laakiin heesaha xusuus ahaan iyo xaaladaha iyo marxaladaha jira ku cabiradood mooyaane weli alaana wax aan soo saaray ma jiro laakiin haddii aan idinka xuso waxaa kamid ah horta intaadan heesaha inoo xusin era cajiiba ayaa tiri ragga iyo dumarkaba heesaha waan u curiyaa waa tiri ragga la garay hees ka turjumaysa dareen haween abwaanku marka uu bartilmaansado sidee bay curuskaasi uu ku yimaadaa
curuskaasi wuxuu ku yimaadaa lababa uu ku yimaadaa horta waa runta cabdiqaadir saa tiri adigu nin marka tahay dareen dumar siduu kuugu imaan karaa aada wax ka curisaa waa su-aal aada u adag laakiin haddii aad si kale u dhigto insaanku waa labade waa labiyo dhadig waa taqaanaa dhaqankeena kolley wax rag dumar maamulaade waa ragun marka inaad isku daydo sometimes mararka qaarkood inaad dhinaca kale istaagto waa wax yaro qurux badan markuu ninku dhalinyaronimo soo marana wuxuu yeelanayaa waxay gabadhi ku tiri haddii uu wanaag ahaa iyo haddii ay ku waxay idhahdaan daadinta ama eray ku celintaba labadaba inaad adigoo cabirto oo qofkii siduu wax kuugu yidho adigoo daacad ama ka run sheegaya picturkaasoo kale ina dhinaca kale ka istaagto oo aad samayso oo aad iska dhigta inantii oo hadlaysa markaas qofka keeni kara dareenkiisa adigoo ka run sheegaya bal mid kamid a heesaha dhinaca dumarka aad wax ka eegeyso lababa waan ku noqon doonaa laakiin marka hore heesta ugu horreysay aan sameeyeba heestu ma bahe waayo marxalad jacayl baa ku jiray gabadhi baa hadlaysa oo waxay leedahay muftaaxii qalbiga masab loo xeshay iyo murti iyo aqoon midkii lagu sadee naftu muuhatayow mahuraan jacayl laygu kaamudiyo kaama maarmaye ee maantana cishqigu waa igu maxday maskaxda iyo qalbiga marinada dhammaan adigaa mulkiye goormaan ku mudan anigana mar qura macaankiisa erey waa iga maanacday maxaan kuu dugsaday miyir wacan ma helo maalin iyo habeen murugada kalgacal kuu madluumay adig waxa aan martiyey magansadayna waa mowlaha alle nafsi baa ku miran adigana markuu macaankiisu uu madaxaaga galo miciin hayga filan marti waad u too mayraciisu jeer lugta kugu martana waan kugu maqnahay nafsi lama mutee wiil yahow mar kale waan kugu maqnahay ayay gabadh kusoo gabagabaynaysaa heestaas wow waa hees dareen cajiiba leh dhanka ragga
dhanka ragga waxaan sameeyey isagana hees ka mid a haddii aan soo qabto waxaan soo qaban doonaa insha allahu hees aan jacayl ah qaybo ka mida waxay waxay tidhaahdaa dihaalka naftayda hamiigiiyo dookha dareenka ku raagay docdaa wadnahayga dabiibka u baahan dhawayaawadaaban la bixday jacaylka ee anaa daris mooday naftaadan dalluun dheer dabayshu u qaaday waxaanse dareemin inay dantu keento inaad u dulowdo ruuxa darajayso marka beijkaasaan kasoo qaadanaya insha allahu heestaasi dabiib baa la dhahaa heesta si wanaagsan tan gabadha heesta kuugu horreysay ahayd iyadan maxaa la yidhaah
heestaa muftaaxi qalbigaa la yidhaha mar kalena waan ku noqday isla heesta mar laakiin mar iyo laba iyo saddex iyo afarba waan ku noqday waana gadaal baan ka sheegi doonaa laakiin heestaas waxay ahayd heestii ugu horreysay waxaanay ahayd hees ah, muftaaxi qalbigaan ugu magac daray waxaanay ahayd asalkeeda guhaan oo uu aada ugu caan ahaa een, fanaankii loodhan jiray cumar dhulla cali oo qofka markuu jacaylka uu sheegta dhibta haysta ayuu deetana guhaani jiray marka guhaan bay yar haydoo anna heesaha guhaankaasi baan u jeclaa berigaas
cabashada sida kale haddii loo dhigo En, ma la wadaagtay en, eh, heesta guhaanka ah en, ruuxii aad ka qortay
in waan la wadaagay runtii Maxaa- Qofkii- maxaa ka soo noqday qofkii wuxuu yidhi anigu qof aan jeclaa inaan guhaamo igama geyo Eh, mar kale waxaan kaa codsanayaa inaad ku noqoto oo heestii sidii jacaylka ahaa rasmiga hayee ii hayey aad ii fasirtay inaad bicturkii runta ahaa aad sheegto ood guhaanka ka dayso qofkii aan jeclaa because qofkaan jeclahay guhaan igama geyo ma ku noqotay markaa waan ku noqday markaasi isla waddankan aan joogo markan soo galay markaa heestaas waxaan ku sameeyey maraykan hore muftaaxi qalbiga sanadii labadii kun iyo koob iyo tobankii labadii kun iyo tobankii istakfirullah Een, dib waxaan ugu noqday labadii kun iyo saddex iyo tobankii ay gabadha dib ila soo xidhiidhay waxaan sameeyey hees la yidhaahdo jacaylowgaba heesta markaan ku bedelay dambe een, dib ugu noqday ee- ee sawirkii rasmiga ahayd sheegaysaa waxay leedahay jacaylowguba oon ikhtiyaar lahayn igu ababisee ifafaalo wacan iyo aragti bilan maigu eegilay anigoo u- uurkayga dihin aramida ku laran ololkiyo dhibtaas arxan iyo wanaag ama erey kalgacal maigu odhan lahay anigoo il daran oo noo yahayn utin badanna qaba waa amar alle ayaan keliya uun ma iman lahay markaase waxay odhanaysaa dhextaalka heesta intifaacsi nool afa aan noqdoon ubad ku dhale oon udur kuu shitay aan lasii galan marse meeshka la bilaabo saxla nafku aamintoo ama kaagsanoo ifka kuugu jecel abshir waa dawee farin ulasho badan muu asraarilay eherkiyo xigtadii asluubiga mudnaa aawadaa u nacee asal aan lahayn hideeni abid maygu aarilay eridhadan sidii silmihii si tabay haddaan kuu alwado ori wacan sideed aqal lagu farxon may astayan lahay marase koriskeeda dhextaalkii soo celinaysa waxay leedahay intifaacsi nolol afa aan noqdoon ubad kuu dhaloon udug kuu shitee aroos iyagle marka heestaas dambe ee la yidhaahdo jacayl uguba ayaan ku bedelay oo runtiina ah xaqiiqdu siday ahayd iyadoon guhaankii aan ka reebay tii hore waa si wanaagsan En, yuusuf en, jaamac baaruud en, aqoon-yahan en, dhinaca technolojiyada ayaa tahay is- en, sidaas oo kalena dee hal abuur baa tahay En, runtii en, dhalinta eh, iminka en, curisa suugaanta hadday hase tahay hadday gabayo tahay En, halka ay ka qaadeen suugaanta burbur dheer dabadii eh, dowlad liidan dalkii ka jirta En, suugaanta waxaad moodaa in caqabadooyin fara badan ay soo wajaheen sideed u aragtaa heerka en, hadda iyo suugaanta soomaalida iyo dhalinta
n wallahi cabdiqaadirow dhalinta hadda suugaanta ku dhex jirta n har iyo habeen waxay u heelan yihiin uun inaanay halayn oo luminin suugaantii quruxda badneed ay nooga tegeen dadkii hore nin in u yeela iyo nin ka soo baxa iyo nin itaalkiisu meel dhexaa u dhigaba intaa kolley dhalinta hadda joogta waa dadaalaysaa dhib iyo dheer iyo jid dheer oo aynu soo marnay kadib laakiin waxaan odhan lahaa in kolley xilligii dee ay taagneyd hebelow halkaasaad ku fiican tahay halkaa ku ekow iyo hebelow intaa hore uga soo soco iyo halkaa maa gaadhin dib u noqodii su-aalihii caqli celinta ahayd ee berigii hore dhici jiray ayuunba hadda suugaanta ka maqan taas waay suugaanta iyo aada heesa noqotay gabayo maansooyinba ay teena uga yara moodaa inay uga yara dheelitir ay uga dheeliyeyso tii hore ee dheeliga tirneyd
waa si wanaagsan En, sidoo kale dabcan en, intan en, xakadka uu ku yimid suugaanta soomaalida ee nidaamkii dowladeedu burburay ee dhulkii soomaalida ee geeska africa colaadaha fara badani ay la hadheen En, dabcan dhalintii kacday en, in badan oo kamid ah ama qurba ha noqoto ama gudaha ha noqoto waxaad moodaa ka haqabasii suugaanta inay u janjeersantay ka shisheeyaha in dhalintu aaday u dhegeysato suugaanta shisheeyaha raad noocee bay arrinkaasi ku yeelatay dhalintan iminka curinaysa suugaanteed adigu ka mid tahay iyo inta dhegeysataba suugaanta shisheeye ee buuxisay kaalintii suugaanta soomaalida mas leedahay wax ma garanaysaa ama dhiila ama waxay soo kordhisay baa jirta
horta cabdiqaadir waxaan odhan karaa suugaantan shisheeye ee aynu hadda guda galnayn waxay fasaqaysaa ama ay mayraysaa oo midabkii ka saaraysaa suugaanteennii hore maxaa yeelay suugaanta hadda aan dhegaystaa iyo tii hore berigii aan yaraan dhegeysan jiray waa aad bay u kala fogyiinoo tii hore ugu yaraan suugaantan dhegeysta haddii aan dhegeysto toddoba daqiiqo daqiiqadii waxay soo madaysatay afar shan erey oo maskaxdeeda koriya balaaqadeedana koriya laakiin hadda suugaanta hadda isoo martaa dee anigu hadda raadbaradaawad moodaa inaan kor ka qiistaago idhaahdo halkaa qalad baa ku jira iyo malaha sidaasaasaa ka fiicnaalnay marka taas horta waxaa keenaya waxa weeye siday dadkeenii hore sugaan yahanadeenii hore bay yiri mataqaana dad wanaajo qorbow maxaa dul isu keentay waa ti dee afafka kala duwan lagu hadlayay muxuu af qalaad aqoontu miya in badan awarenessiskii hore ay sameeyeen ama digniinii hore fana abwaaneyntii hore na siiyeen ubaad moodaa maanta inay dabar nagu soo xidhayo oo de waxaad arkaysaa dad dhan oo hees xikmad leh oo midhalo oo meel laga tuuro lahayn ugadiga roganaya heestaan hal erayoo la qaato lahayn laakiin muusiga iyo demdemta iyo daraamadaasi ayaa dadkii aad mooda hadda in suugaanteenina aada raad xumo uga hayo oo raadkeeni aada ugu usii tirtiraya waa si wanaagsan dabcan waxay noqon doontaa mid ka mid a mawduucyada barnaamijyo taxana ah oo yuusuf jaamac baaruud uu qurbajoog datcom la wadaagi doono oo uu markaa ku eegi doono hab sahan oo kale ah suugaanta kala gedisan noocyaheeda halkay wax ka yara qaloocan yihiin halka suugaantu ammaanta ku mudan tahay iyo waayihii kala gedisnaaya ee suugaanta soomaalidu ay soo martay laakiin haddii aan casrigan iyo suugaanta kusii yara hakanno yuusufow iminka waxaad muddaa dhalintan kacday in badan oo kamid ah khaasatan inta qurbaha joogtahay in waxyaabaha aan sida aadka ah u dareemo ama aan u arko ama aan mararka qaar ula fajcaba aad arkayso in dhalin soomaaliyeed oo qurbaha amaba ku dhalatay dhowr iyo labaatankii sana ugu dambeeyey ama ku barbaaray oon dhaqankii miyiga iyo suugaantii hore soomaalida daayo luqadii afka soomaaligaba aan si wanaagsan usoo celinayn oo dhegeysanaya muusigii soomaalida iyo xeesihii soomaalida sideed u aragtaa ruux luqadda afka soomaaliga hayba ay ku adag tahay oo haddana runtii u heelan oo dhegeysanaya oo aad arkayso fanaanada da-da yaree cusub in ay aada u dhegeysanayaan ma jidadiilay ku gelisaa ma caqabad bay ku noqon karaysaa hanaan socodka habka suugaanta soomaalida ilan dadkan loo gudbinayo dareenkan suugaaneed haddii aanay la jaan qaadi kareen runtii qudhaydu caqabad bay noqon karaysaa sooma
ha way noqonaysaa caqabad aada u weyn ayuu qofku kala kulmayaa qofkan dhegaystaha ah hase ahaatee waxaa meesha yaallaa waxa weeye dadaal buu hayaa qofkani marka nin dee dadaalayaana nin tabaro yar maaha wax yaroo aad joogtayso ayaa waxa ay ka fiican yihiin wax badanoo maalin sida badda ku dhaafo oo ku haqarqiya ood ku hafato marka aniga keliyaata waan u muhdaa waanan aad baanan u jeclaystaa qof haddaan arko luuqadiisa danaynaya inuu ku hadlo ama in dhegaysto suugaantiisa sida af uga kororsado laakiin waxaan mid qof kastoo aan arko aan kula dardaarmaa inaanu isku badan dhegaysigin si aanu qofkii u dhagabarjoobin ee uu maalinba in yar oo xadidan u dhegaysto laakiin joogteeye dhegaysigeeda intaana micnaheeda uu dhuuxo ereyadana uu fahmo marka uuna ku dayo bal inuu sida dee luuqadahanba traininka loogu galo loogu celceliyo ku celcelin inuu isticmaalo ereyadii marka waad arkaysaa laakiin waxay u baahan yihiin dadkii in la siiyo muxuu ahaaye dariiqooyin ka fudud kuwan hadda ay iyagu hayaan ee ah dhegeysiga oo ah in soomaaligii marka hore loo bilaabo in dhaqankii xagga hoose looga soo qabto in sheekooyin dhaqameedkii qofkii aan looga soo sheekaynin een beeska hoose loo soo dhisin dee waa guri korka laga bilaabay saameyn intee laeg bay ku yeelan karaysaa hal abuurka da-da yar cidda aad u gudbinaysaan suugaantan iyo heerka luuqadda ay ka marayaan marka aad isu qiimayso ma laga yaabaa eray curintii ama erey bixintii inay saameyn ku yeelato in ereyadu siday u kala khafiifsan yihiin ood isleedahay dadkan ku dhegaysanaya u fahmi kara in aad markaa hoos ugu yaro dhigto ama ay saameynba ku yeesho hab curintii suugaanta
n wallahi horta dee annagan kula hadlaynaaba iska qurba joog baanu nahayo waxaanu ku hadalnaa waa af soomaali waa dhaxa laakiin annaguna dee kamid umaanu nahay dadkan qurbaha jooga ee dee afka baranaya laakiin waanu yar kala uun fiicannahay uunu dadaalkanu kala hayna iyo waxaanu saanu usoo kornay unbaa kala duwan laakiin dadkii waa isku mid waana takaliftay sugaantan dambe inaan waxba laysku qarinba heesihii ay noqdaan hees mar kastaa u dhegeystay baad fahmaysid hadda masalan kale qofka markan ku yidhaahdo haddaan qumanay adduunka siroon qoyskiina dulkeeno boqol qaalmood armaad qawadaa qorshaha guurkoo misna qamacdaa qaabkii hodanoo anaa qaracmaa tabtii qayso qisooyin dhashaa taariikhda qortaa waxaan malanayaa afkaas aan ku hadlay inaan wax qaldan ama oo dee qarsoon oo aan sheegay jirin de wax sim simple aan u sheegay laakiin haddii fana abwaanintii hore ama fanaanintii hore loo dhiibi lahaa inay waddo kale la mari lahaayeen baa suuragala marka waanu fududaynay laakiin maxay tahay markuu qofku sidaan u hadlayo muxuu ka heesayaa siduu u heesayaa waa hees hawlada caynkeeya hadda haddaan ku noqdo kale hanaankay u dhacaysoo kale waxay ahayd hanaanka la yidhaahdo heellada markaa ninkani heello garan maayo wuu heelloonayaa qofkani garan maayo laakiin wuxuu garanayaa afkan haddii af soomaali dee dadkana caadigayahay haddii dee uu yahay qof qurbaha ku korayna intaanu sheegnaabuu dhib la mudanaya marka kolley waa af soomaaliga luuqadan sugaantan dambe hadda ee af soomaaligan hadda ma moodidba luuqadii hore waxaad moodaa inay ka fudud tahay korkunbaa laga soo qaatay on ereyadii kortaxaadiskaah laakiin wax gudagalay oo ereyadii adka dib ugu noqonaya hadda way yaryihiin waxaa laga helaa wadankiiyo deemiyadiiyo dhulkaasubaa laga helaa xagaasuma af soomaaligii saxda aha ee hore loogu taga waa si wanaagsan sugaanta aad aada bay u fara badan tahay maansooyinka ad tirisay iyo heesaha aad qortay ilaa iyo imika waxaan se jeclaan lahaa imika in aanu balyaro eegno barnaamij aanu ka codsanay yuusuf jaamac baaruud halabuurkan da-dayar kolba sida uu haleelkiisu yahay in bal isaga oo kaashanaya aqoontiisa suugaaneed iyo halabuurnimadiisa in uu si guud mara inoogu eego sugaantii hore tii dhexeeyata imika halka marxaladihii kala gedisnaayay soo mareen halka imika la hiigsanayo halka la marayo sida uu u arko waxa saxan waxa khaldan waxa habboon in la saxo waxa habboon in dadka si korodhis ah in loogu sheego oo markaa wax saxana bal si guud yuusufow waxa aad qorsheynayso iyo sida aad doonayso barnaamijyadu qaabka ay doon aad doonayso inay noqdaan bal adna inoo guud mar
runtii cabdiqaadirow waa kolley waa fikir fiican inta uu sayidkan inta booqata iyo inta kale dadka usii gudbinaysaba hadday tahay qurba joog hadday tahay dadkii nala jooga iyaga abwaanin badan baa nala jooga isla magaaladan ayna joogno waxaan isku dhiiri gelinaynaa oo aanu dadaal u gelaynaa inaanu baadi doono oo aanu dib dadka u xasuusino una tilmaano wixii toosin iyo tabaalo iyo talaba u baahan ee suugaanteennii hore iyo tan iyo tii dhexba annaka oon dee waxba qofnaba si gaara gacanta ugu fogeynahayn qofna dee qofkii aan mudan mudana aan dee ammaantiisa ka qaadahayn laakiin inaan dadka dib u xasuusino uun sis aan suugaantii iyo hiddihiyeenna iyo dhaqankeenni aanay noqon colb iyo dhaansha marka haddii aan hadda matalno tusaale ahaan oo kale sugaanteennii hore waxay ahaan jirtay laba waxay ahaan jirtay mid deegaan iyo mid adiga geel oo kale ay u badan geelaa mid lagu soo tusaale qabsan jiray ama gamaanka fardaha oo kale ama guunya nin haysto ama deegaan waxaa ku jiri karo jiroo kale oo kale niman sida awaanintii hore oo kale qaar cilmi falad oo wax xiddigin jiray oo kale oo sayniska laftarkiisa gelin jiray markaa in lasoo qaado iyo kuweenan hadda de anigu kamid ahay raad baradka ee aan leenahay uun wax kastaanu cadayna leenahay bal hanaankii suugaanta isa saaritaankii suugaantu yaanu lumin iyo godadkii soomaaliga suugaanta le dee dee xakamihii suugaanta war yaana idaga lumin ee ilaashada iyo qolooyinkii dhexe mutacalimiinta lahaa ee khubarada silsiladaha furay ee dee maskaxdooda tuujin jiray inaan saddexdoodaas ka xasuusino iskuna barbardhigno waa barnaamij la odhan aan u maga ugu magac bixin doono insha allahu suun magaciisii aanu soo gelin doono saytka xiliyada la qaban doono waxaanan isku dayi doonaa keligay iguma koobnaan doono laakiin laba saddex abwaan oo kaloo magaalada joogaana xiliyada waktiga haleelka oo nagu yar awgii inaanu anu ku wada qaadan doono maalin anu inakoo wada joogna maalin maalinba mid uu barnaamijka noo doobi doono insha allah aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waa aqoon-yahan hal abuur yuusuf jaamac baruud oo magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada iiga waramayey taariikhdiisii suugaaneed marxaladii kala gedisnaayo suugaanta kasoo maray iyo sidoo kalena halkan inooga soo jeedinayey horudhac barnaamij taxana ah oo aanu la kaashan doono abwaaniin iyo fanaaniin kaleba sida uu abwaanku inoo sheegay waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh inta aanu hawada bal dib ugu kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo